magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu qabtay afurwadareed ay soo agaasimeen qaar ka mid a ardaydii wax ka soo bartay dalka suudaan aqoon-yahanadan ayaa horey uga soo qalinjibiyey jaamacado ku yaala dalka suudaan waxa ayna samaysteen afurwadareed kaasoo ay sanadkiiba mar ay iskugu yimaadaan si ay iskaga xaguuraystaan waxa ay uga faa'iideeyeen aqoontooda agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdulaahi cabduqaadir aadan qaanuuni ayaa waxa uu afarwadareedka kadib la hadlay warbaahinta wuxuuna ka warbixiyey waxyaabihii uu ku saabsanaa kulanka dhammaan akhyaarta meeshan halkan iskugu timid maanta ee ardadii soomaaliyeed ee wax ku soo baratay jaamacadaha waddanka suudaan ee run ahaantii sharaf bay noo tahay haddaan nahay ardadii soomaaliyeed ee sida waxbarashada minxada ah ama firiiga ah uga soo bartay waddanka suudaan aan maanta halkan iskugu dhimaadno innagoo xasuusanayna waddankii suudaan aynu wax ku soo barannay xaaladda uu marayo oon ru-aantii rajeynayna in ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatada ka dulqaado halkan oo aynu ugu ducaynayno maasha caawa insha allahu tabaaraka wa tacaala walaalyahanka suudaan dhibaatada haysata inay ka dulqaado suudaan waxaa wada ogtihiin waa waddan qaali ku ah soomaalida soomaaliya markay burburtay wadamo fara badan oo waxaa jira soomaalida qaxootiyi si kale u qaaday laakiin suudaan wuxuu ahaa waddanka ugu badan ee arda soomaaliyeed waxbarasho firii a siiyey ardadaas oo ka qayb qaadatay dhismaha waddanka soomaaliya burburkii kadib waxaad ogtihiin ardada reer suudaan kaalinta ay ku leeyihiin dowlad dhiska soomaaliyeed gobolkan ama dowlad goboleedka aan joogno jubbaland arday fara badan oo reer suudaana jooga oo meelo muhiima ka haya laamaha dowladda run ahaantii waa laga dhex arkaa waxqabadkooda iyo dadaalkooda ardada kale ee meelaha kale wax ku soo bartay marka run ahaantii reer suudaan ammaan bay mudan yihiin dadaal bay mudan yihiin fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala kadibna waxaa ammaan mudan dowladda suudaan oo garab istaag u muujisay shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogto innagana waa inaa xusnaa haddii ay nahay ardadii waddanka wax ku soo bartayna maadaama aynu waxbarasho ka soo qaadnay waa in waxbarashadeennu ay noqotaa waxbarasho saameyn leh aqoon saameyn leh ay noqotaa insha allahu tabaaraka wa tacaala meesha aan joogno oo kismaayo ugu horreysay iyo jubbaland iyo soomaaliyaba sida haddaba ay uga dhex muuqanno hadday noqoto waxbarasho noqoto hadday noqoto hay-adaha barefadka noqoto hadday noqoto hay-adaha dowladda waxaa lagu yaqaanaa reer suudaan dadaal baa lagu yaqaanaa iyo insha allahu tabaaraka watacaala karti iyo inay bulshada soomaaliyeed naftooda u huraan midaas ayaynu diyaar u nahay wasalaamu calaykum